horta salaambood iyo caali jaale shan kilomitray ku jiraan salaambood iyo caali jaale dhexdooda maday ahaa jirtay aada looga shaqeyn jiray magaalada afkeeda hore laba kilomitr meel salaambood u jirta intana ceel jaale la gaarin ciidan amisom oo ceel jaale u socday oo xamar ka baxay qayb kamida oo ceel jaale la aaday miina miina meesha ay geliyeenay inay la eegtaan isku dayeen miinay qarxiyeen wax ka dhacayoo khasaarahuna ma jirin gaari xataa wax ma gaarin
maxaa ka jira wararka sheegay in dagaal ka dhaca meesha oo muddo ku dhow afartan daqiiqo ilaa soddon daqiiqo dagaal socday
xamadaa amisomaa markii miinadu markii miinadu qarxday amisomaa meelaha oo yoolbaarahan ugu ridayda maare wax dagaaloo safoosafoodu kala dhee ma jirtaa wax iska caabin ah ama rasaas foolcelin ah ama jawaab celin oo amison ay la kulantay maya ma jiraan ma waxaa rasaasay socday ee dadka deegaanka soo sheegayeen qaarkood iyagoo xabada socota aan la hadlaynay ma amison baa ridaysa dhulku dhul cidlaah oo aan deegaan jooginay ahaayeen amisomaa markii miinadu dhacday meel walba dhinac dhinaca meelaha oo koonfurta iyo barigaba xabadaha u riday dhulkuna dhul iska cidlaah u ahay oo wax deegaan aysan joogin xabadaha inta badan amisomaa ridid
maxaa ka jira guddoomiye madaafiici jirto amison sidoo kale ay dhowr madfac ama hoobiye ku garaacday aagga qarax oo ka dhacay
ilaa laba xabo ilaa laba xabo hoobiyahay rideen oo ay qiyaasayeen sideeda meesha qaraxu ka dhacay markii la aado dhanka badda xigta oo ama dhanka koonfure la aado waxaa ka dhow meelaha oo laga yaabo in shabaab ka dhow yihiin ku jirta dhinacaasay hoobiye dhowr xabaa u rideen marka rasaastii ay rideen iyo qaraxii dhacay iyo hoobiyaashii ay rideen intaasoo dhan xoog buuxda ma ka haysaa in aanay wax khasaaraa geysan maya ilaa hadda wax khasaaraa ma hayna anaga laakiin way dhici kartaa soo mahanoo xogtiina weli waa qabyo waa dhici kartaa in wax soo baxaan laakiin ilaa hadda wax khasaara oo oo ama shacab gaara ama cid kala gaara mahayn dhulka iyo hoobiyaasha ku dhaceen waa meel noocee ah ma deegaanba mama dhul cidlaaba waxay u badan taha dhulkuuna cidla yahay markii meesha qaraxu ka dhacay koonfurta dhulka ugu aadan dhul cidlaah uu badan yahay bacaada
waxaa warkaaga ku bilowday in meesha qaraxa ka dhaca aanay ahayn meel shabaab looga bartay inay qaraxa geliyaan maxaa weeye hadda in qarax la geliyay maxaa fududeeyey
sideedaba meel kastoo nabadu ku badataahi dadka cadowgaahi markii ay arkaan meel nabadu meel nabadu ka jirto waxay u badan yihiin meeshaas inay nabadda ka bixiyo isdhaan shabaab dhaqankoodayba kamid taha arrintaas inay meeshii nabad ay ka dhacdo oo dadku wax badan ku nabad galaan inay nabadgelyada ka bixiyaan dhaqanka shabaab ku shaqeeyaanayba kamid tahay meeshaas nabad ay aheyd hadda koor wax dhiboo maa ka dhacay dabanadan ma jirin marka waxaan is leeyahay de shabaab nabaday la dirinayaan inay nabadda ka bixiyaanaan qorshahoodiya ceel jaalle iyo shanaanbood guddoomiye waa dhowr kilomitr shan kiilo ilaa afar kiilo iyo xoogaa baa lagu qiyaasaa shan kilomitr oo gaw ayusu jiraan ma ma amnigooda intaa ma sugi weydeen oo shabaab ma ka ilaalin weydeen
haddee nin horta dhulka mar walba dhulka meel meel kastoo dhulka kamida askari ma taagnaa karo mana suuragalahan meel kastoo dhulka kamid in askari joogo laakiin meeshaas ammaanayeed ceel jaalle iyo salaambood inta ka dhexayd reer ceel jaallen waa soo bixi jireen waa soo roondayn jireen salaamboodna waa laga bixi jiray waa la rooddayn jiray mar walba inta meel meel nabad oo mar walba wax dhibo aysa ka jirin axaa jirta
waa garta
hadda marka arrintaasa xoogaa soo cusboonata iyadana haddii ilaahay idmo ma idinkaa ka gaabiye hadda ilaahay idmo waa ka shaqaynayna ma idinkaa hadda ka gaabiye maxaa keena
annaga nabadu nabadda meeshaas marba haddii adiga ruuxaada haddii nabaddu hadday kugu badato waxaa laga yaabaa in cadowgu daldaloola kaa hel hay
haddee hadda kabacdi waa ka shaqaynaynaa w siday hore ahaan jirta inaan kusoo celin aan kugeyn shabaabka idiin dhow shalaambood xaggee u jiraan
shabaabka noo dhow shalaambood waxay ceel axmed oo noo jira ilaa toban kilomitr ama toban iyo laba kilomitr meelahaas ayay joogaan
waayahay ugu dambeyn waxaa iga warantaa nolosha guud ee deegaanka iyo maadaama ramadaan lagu jiro ciidii soo dhowdahay gobolka waa meel colaadi ka jiraan magaalooyinkaaba kala amni roonaadaani nolosha iga waran
deegaanku hadda waa fiican yahay walow xoogaa dhiso haddii roobaadeey jidkii la mari jiray oo laamiga ahayo xamar loo soo aadi jirana waa xiran yahay oo lama maro oo dadka shacabka waa ka xiran yahay dhulka kaleo lasoo mari jiraa roobaa ka deey xoogaa kastoo jidadka badeecaduu soo mari lahaayeen ciriiri galay maane aaday u fiicantaha salaambood iyo nawaaxigeedu hadda